معنى ملك maxay baa laleh sheegade laba nin buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ayaa naarta ka dhex cabaaday ilaahay baa ka soo saaray malaa'igtaydiiye soo saara banaanka soo joojiya waa la soo saaray maxaa na helay buu ilahay ku yidhi miyaana dulmiyey maynama dulmin maxaad na cabaadaysaa yaa rabbi naarta kuweylkaygii baan u adkaysan weyne ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu yihi warkaa joojiya ordoo naarta ku laamba ku daata mid baa orday midna uu istaagay kii ordayay buu ilaahay ku yidhi joogso xageed ku ordaysaa markaasuu yaa rabbi laba jeer kuwada caasin maayo anugu adduunyadii baan kugu caasiyey oo maanta ku caasin maayo naarta calaa madax baan ugu dhacaya kii istaagaan la odhanaya maxaad isku taagtaa marka la diidaysaa wuxuu leeyahay haddaan toban jeer ku caasiyana raxmadaada ka quusani maayo labadiinuba laamo jannada galu ilahay yidhi tabaaraka watacaala hada malik waa malik ilaahay tabaaraka watacaala malik nin baa wuxuu rasuulku yihi malaa'igta ayaa qabatay naarta qarkaygii markay la joogsadeen ayuu addoonka ilaahay sidaa u eegay yaa rabbi aanu sidaa kaamaan malaynayn buu yidhi ya yaa malaa'ikati ka soo celiyay buu yidhi ka soo celiya ana cinda danna cabdii bi addoonku siduu iga meleeyaane soo celiyo jannada gey buu ilahay yidhi facaalun lima yuriid siduu doonu ilahay tabaaraka watacaala yala waa khaaliq weeyaan khaalqigoo dhan isagaa abuuray waa faatir weeyaan isagaa bilaabay loogama horrayn waa malik intuu abuuray welibana isagaa mulkiya isagaa ilaaliya isagaa shaafiya isagaa ardaaqada siiya isagaa qaarna cizeeya isagaa qaarna duleeya isagaa qaarna dila isagaa qaarna nooleeya isagaa qaarna ka oohiya isagaa qaarna ka qosliya huwa aladi adxaka waabka wa huwa aladi amaata waaxya wa huwa aladi khalaqa zawjayn dakara wlunha suudoonu ilaha yeela isagu kanuu cizaynaya kanuu dulaynaya kanuu soo dhawaynaya kanuu fogeynaya kanuu ka oohinaya kanuu ka qoslinaya kanuu qani ka dhigaya kanuu faqiir ka dhigaya kanuu dilaya kanuu noolaynaya kanuu lixaadka ka qaadaya kanuu lixaadka siinaya kanuu musaafir ka dhigaya facaalun lima yuriid maamulka caalamka o dhan gacantiisu ku jira cid ka daba hadasha ilahay tabaaraka watacaala ma jirto walaalayaal yaqiintaasaa la rabaa inaan barano qabla almawt ummadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam halka ay ka dhaawacantay ummaddu cibaadada ma aha cilmiga ma aha ummaddu waxay ka dhaawacantay waa yaqiinta iyo taqwada ka dhaawacantay ummaddu iyo iimaanka nabigu calayhi salaatu wasalaam ummadda allah buu baray allah intuu cilmiga barin intuu amarka barin intuu axkaamta barin aamirkuu baray cadiimkuu baray casiiskuu baray jabbaarkuu baray mutakabirkuu baray ilahay keligii buu baray bas quluu laa ilaha ila allah tuflixu war ilaahay amarkiisa qaata war ilaahay rumeeya war ilaahay amarkiisa fuliya war ilaahay ka amar qaata anigana isoo raaca adduunkan iyo akhira waad ku liibaanaysaan saddex iyo toban sano maka gudaheeda rasuulku ummadda wax kalama berayn iimaaniyaadku barayay caqiidadu barayay tawxiidku barayay rububiyada ayuu barayay rububiya tawxiid rububiya xayaat almadaniya markii la yimidana axkaamtu nabigu ummadda baray calayhi salaatu wasalaam qulubtoodii oo dhan buu ka safeeyey ma fi wallah halki waxaa adduunyada ku nool buu nabigu asxaabta tusay inay xadhig ku xidhan yihin xadhig xadhig hadduu halkaa iminka maraya waxaad aragtay libax geed hoos fadhiya kam imisaad naxaysaa libaxii baa kugu soo booday waxbaa saa u qabtay wuu kaa joogsaday waad fiirisay waxaad aragtay xadhig baa ku xidhan libaaxii imisaad yaa farxaysaa kam yaa sheekh markuu kugu soo booday iyo markaa uu kaa joogsaday xadhig baa ku xidhan baad aragtay waxaa adduunyada makhluuqaad ku nool oo dhan xadhigga ilahi baa ku wada xidhan kanuu ku sallidaya kanuu u sakiraya kanuu kusii daynaya kanuu ka qabanaya makhluuq oo dhan xadhigga ilahi baa ku wada xidhan isma maamuli karaan isma cizayn karaan isma ilaalin karaan isma anfici karaan isma dhibaatayn karaan kullu shay waa taxta qabdat illahi tabaaraka watacaala cali bin abi taalib ahabee ka soo baxay gurigiisa markaasuu arkay niman xuraasa wuxuu yihi war maxaa ni soo jeediya caawa wuxuu yidhi adaan ku ilaalinaynaa wuxuu yihi aniga ma cirkaa iga ilaalinaysaa mise dhulka waxay ku yidhahdeen anaku cirka shaqo kuma lihine dhulkaan kaa ilaalinaynaa bas wuxuu yidhi wax dhulka ka dhacaa ma jiro ilaa samada laga go-aamiya maahine halkay arrinta kasoo fulaysa haddaanad joogin ordoo iska seexda bu ordoo iska seexda hada alyaqiin nabigu ummadda yaqiintuu baray yaqiinta yaqiintuu nabigu ummadda baray calayhi salaatu wasalaam walaal juhdigan dacwadan juhdiga dacwadda maqsuudkiisu waa maxay limaada naxnu najtamic walimaada takruju aljamaacaat limaada limaada maxaa loo socdaa xaggee loo socdaa waxaa loo socdaa walaalayaal inay ummadani ku laabanto halkii nebigu kaga tegay calayhi salaatu wasalaam rasuulka ummaddan mustawa wuxuu gaadhsiiyey cajiib cajiiba jiddan ilaahay mar labaad inuu ku celiya uu karaayo amin dhahda rasuulka ummadda meel buu gaadhsiiyey meel xagga iimaanka xagga caqiidada xagga cilmiga xagga taqwada xagga sabirka xagga zuhudka xagga tasxiyada xagga mujaahadada xagga waraca nebigu ummadda meel sar u gaadhsiiyey meel sar eh maanta ummaddu halkiiba ka soo dhaaday yaqiintooda nebigu asxaabta u dhisay iimaankuu baray camalka saalixuu baray ilaahaybuu baray aakhiraduu baray noloshan adduunyada gaaban ayuu ka jeediyey qowlan buu ugu sheegay ficlanna waa ugu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a saxaabadu waxay arkeen rasuulka hurday arkeen calayhi salaatu wasalaam markaasuu ka sarakacay nebigu dhulkii markaasay arkeen dhagaxdii baa feedhaha ka qabatay rasuulka ficlan buu ku baray ficlan nolosha inay tahay noloshan nolol gaaban cabdullaahi bin mascuud baa ku yidhi yaa rasuul allah haddaan firaas ku samayno bal ka waran oo dhagaxda kaa qabta nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maali waa lidunya aniga adduunya maxaa isku kaaya keenaysaa anugu adduunyadan waxaan ku ahay buu nebigu yidhi sidii nin musaafira musaafir oo socota ah adcadii kuleelkaygii markuu socon kari waayey geed yaroo hadh macaan buu helay uu hoos fadhiistay adcadu markay dhinaca u dhaaftana uu ka caraabayaa buu yidhi sidaasaan adduunyada ku ahay buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam gurigiisii buu soo galay firaas buu arkay dhex yaalla markaasuu nebigu yidhi yaa caaisha ma haada firaashkani waa maxay markaasay ku tidhi heblaayaa soo gashay gurigaagii oo reer madiina ah markaasay aragtay firaashkaagii kan iyo hadiyad kugu soo dirtay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ruddihi yaa caaisha bur u celi firaashkayga u celi wallahi baan ku dhaartay haddaan adduunyada doonayo buraha maka ayaa ilaahay dahabaniga iga dhigi lahaa ma rabi adduunyada anigu waa u celi buri firaashkayga Am- adduunyadan gaaban nebigu ummadda uu ka jeediyey aakhiruu jeediyey camaliyan buu ku tusay ficlanna uu tusay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu musaafir yahay waa adduunyada ku yahay transit qawlan baa lagu arkay ficlanna waa lagu arkay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ficlan qawlan waa in noloshan adduunyadu dadku maanta ay isku daalinayaan way dhammaanaysaa waa nolol gaaban weeyaan waa laga tegayaa waa laga socdaa law kaanat iddunya taduumu liahliha lakana rasuul allahi xayan wabaqiya haddii adduunyadan qoysku wari lahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam qoyskiisii waa ku wari lahaa caalamkan maanta aan ku noolahay iyo caalamka aan u socono marka laysku barbar dhigo dhibic iyo bad farqiga udhexeeya udhexeeya nicmadan adduunyada maanta dadku ay nicmad moodayaan maaha nicmad nicmad way dambaysaa dhibta maanta adduunyada dul taalla maaha dhibtii runta ahayd dhibta runta way dambaysaa mashaakilka adduunyada wuu dhammaanay laakiin mashaakilka aakhira ma dhammaanayo qof kastoo caalamka joogaana in yar buu joogayaa maalmo yar buu joogayaa walikulli ummatin laha ajal faida jaa ajaluhum laa yastakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun baa ilaahay yidhi ummad walba ajal baa soo siinay oo cimri bay caalamkan joogaysaa muddo yar hadday muddadaa ka dhammaatana loo siyaadini maayo lagana naaqusi maayo buu ilahay yidhi tabaaraka watacaala daartayni maaha caalamka walaalayaal abaa hurayra radia allahu canhu ayaa maalin ilmeeyey markaasaa lagu yidhi ya abaa hurayra maxaad looyeysaa adigu saa'imur waxaa loo ooyayaa saayida yarideeda iyo safarka dheeridiisa islaam buu yidhi ka maanta bal dadkaasi iyo inaka maanta isku eega waa kaas asxaabta iyo rasuulka inaka ma wax weyn wax weyn bay nooma dhexeeya maanta inaka inaga maanta qulubteenu adduunyada ku camiran iyo makhluuqa cadamadiisa qulubtoodana aakhiro iyo ilahay cadamadiisa ku camirnay acmaashay qabaneen waa acmaashii salaaddu waa salaadii qur-aanku waa qur-aankii soonku waa soonkii xajku waa xajkii zakadu waa zakadii acmaashu waa acmaashii laakiin maxaa isbedelay yaqiintii baa isbedeshay inaka cabdullaahi bin mascuud maalin maalmaha kamid a taabiciintii baa ku tiri asxaabtii rasuulka nooga sheekee nooga waran markaa buu ku yidhi asxaabtii rasuulka ininkaa ka salaad badan ininkaa ka soon badan ininkaa ka dadaal badan xagga daacaadka laakin kaanuu khayran minkum se waa inaga khayr badnaayeen bui haddana markaasaa lagu yihi lima ya aba cabdiraxmaan oo maxay nooga khayr badnaayeen baa lagu yidhi markaasuu yidhi kaanuu hum ashada fi dunya waargaba fi laakhira iyaku adduunyadanay ku dhex zaahideen aakhirana way jeclaayeen buu yidhi adduunyada hadday helaanna way shukrin jireen hadday waayaanna way sabri jireen ilyarashaaba ayaa ka yimid bukhaara xaramkuu soo galay dadkii oo xaramka fadhiya fadeel banu ciyaad baa darsi bixinaya yarkii yaraa wuxuu yidhi assalaamu calaykum ya ahl alxaram markaasay salaadii u celiyeen markaabuu ku yidhi kayfa xaalukum bal xaalkiina ka warrama markaasaa lagu yidhi xaalkayagu hadduu ilaahay nicmadna siina waa ku shukrinaa hadday masiiba nagu dhacdana waa ku sabirnaa markaabuu ku yidhi xaalkaasi waa xaalkii aydayda buu ka yidhi bukhaara aydan kaga yimid xaalkaygii weeyaan ayga haddii wax la siina uu shukrinayey haddii wax la sii waayana uu iska sabrayay buu yidhi markaasaa la yaabay waxaa la yidhi bal xaalkii reer bukhaara nooga waran markaasuu yidhi xaalkii reer bukhaara hadday ilaahay nicmad siiyana way shukrinayeen hadday masiiba ku timaadana way shukrinayeen buu yidhi xaalad walba ilahay bay ku shukrinayeen bi kulli xaal noloshan adduunya dadkii hore nolol umay arkeen iyagu maanta inanka ziyaadadeeduna waa ku faraxnaa nuqsaanteedana waa ku oynaa